suuragal way tahay shabaab laba arimood oo hubka gacanta ugu galaa waa miday muxuu ahay ciidan aad jooga inay weerar ku qaadaan ay ka furtaan amaba muxuu ahaa suuqa madow ayay ka iibsadaan kadib markii askariga uu gaajoodo oo maaragtay duruufihiisa uu xamili waayo kadibna dulmi meesha uu ku arko qorigiisa inuu iibiyo iska tagaa marka qoriga marka la iibiyo ugu dambeynta waxa waa dadka criminalka iyo argagixisada shabaab uu gacanta u galaa walwalka ee maaragtay dowladda maraykanka ay muujisay amaba dadka waxgaradka ah oo soomaaliya soomaalida ay muujinayaanba waa waa waa waa waa loo qaateen arrintaa waaya masar inay hub ku wareejiso dowladda federaalka ee soomaaliya oo cunaqabateen ay ka saarantahay dhanka hubka maxay u dhimi kartaa dadaaladii lagu doonayo soomaaliya in qaramada midoobe ay kaga qaado cunaqabateynta dhanka hubkay saaran arrintaas weli qaramada midoobata ma aysan hadlin laakiinse dowlad oo oo mug weyn oo maaragtay security councilka memberka ah haddii ay ka hadashay taasna macnaheeda waxa waaye monitory groupka iyo security councilkaba way la qabaan taasi waxa waaye waa violation oo ay ku xadgudubta dowladda masar in hub aan laisla ogeyn ay soomaaliya ay geyso laakiinse soomaaliya waxaa loo ogolay inay hubka yaryar oo small armiga ay soo iibsadaan meeshii kasoo iibsanayay quantitygay kasoo iibsanayana lala socdo laakiin midkaani waa mid maaragtay suuqa madow lagu soo geliyey taasna waxa waaye sharcigii oo oo caalamiga ayay ka hor imaanaysaa marka waxa waaye waa waa waxa security council ku yaalla waa maraykanka haddii arrintaas uu ku baraarugo kana dhawaajiyey waa waxa security councilka ay geyn doonto marka dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa hubkaasi in uu tiradiisa iyo tayada iyo iyo noociisaba muxuu ahay inay maaragtay ay monitory groupka ku wareegiso marka waa waa waa waa kolleyba waa waa waa isqabsasho iyo muxuu ahay dhaleecin waaye ma waxa meesha ka socda dowladdu waxay dagaal kula jirtaa al-shabaab iyo daacish oo ururo hubaysana oo soomaaliya ka dagaalama waxay u baahan tahay hadiyo goraal inay gacanta ku dhigto hub ay kula dagaalanto hubkan haddii dowladdu hub aan loo ogoleen dagaalna ay ku jirto sidee kaga guulaysan kartaa dhinacyada la dagaalamayso shabaab ay dagaalamayaan maahan conventional army maahan conventional army waxaa lahaa ciidan hubaysan oo taangiyaashiisa wato oo kaarayaashiisa wato oo madaafiicda goobta wato oo uu ku duulaya muxuu ahay ciidan kale oo muxuu ahay dhigooda ah oo sidaas shabaab waxay haysataa small army ay haysataa qoriga ugu weyn ay haystaan waa waa r b g waay waa dabajeex iyo muxuu ahay iyo iyo sabane iyo aaki ay haystaan ciidankeynana intaasu haystaa ciidanka danab oo aad aragtay inay ku duulaan ay ku dul degaan ay soo dilaan ay hubka kasoo furtaan ay qaar kasoo qabtaan intaasay haystaan marka dagaalkan waa dagaal gurila waaya marka ciidanka soomaalidani waxa waaye in oo loo tababaro sida ciidanka danab ama gaashaan oo kaleeto oo sida gurilihii ay u dagaalamaan laakiinse hub waaweyn oo altelary iyo waxaasi waa waa hubka xuduudada iyo dowladaha haysto dhigaada ah muxuu ahay laysaga difaaco uma baahno soomaaliya soomaaliya waxay u baahan tahay small armiga oo ay haystaan shabaab ay haystaan cornel macow maaragtay qaraxyada iyo qaraxyada iyo miinooyinka dhulka loo dhigaayo ay maaragtay iska sahmin karaan ay kala dagaalami karaan saas waay cornel macow waktigan in masar dowladda federaalka ee soomaaliya hub ay ku wareejiso oo uusan caalamkii ka warqabin maxaa kusoo beega kula tahay maxaa xilligan keenay in masar hub ay ku wareejiso soomaaliya wallaahi xilligan kolleyba masar muddo dheer istaraatiijiyadeyda waxa ay ahayd inay soomaaliya ay ka ilaaliso webigan niil ay ka ilaaliso oo hadeertaan khilaafka weyn uu ka taagan yahay laakiinse taas hadda soomaaliya tawarba uma hayso inay maaragtay ay masar ay yimaadaan oo dad experta ay yimaadaan oo ciidanka xoogga dalka sidii beri uu ahay loo dhisay iyo haddii tusaale aan usoo qaadano dagaalkii lixdan iyo afartii hubkii ay soomaaliya ay ku difaacday xuduudadeeda ay kaga difaacatay etoobiya ay kaga difaacatay badankiisa masar oo ka yimid laakiinse hadda xuduud la difaaca maba jirtaba ciidankii oo oo haddii oo maaragtay mala sidaas oo kaleeta hadduu jiro gudahayba kula joogaan baydhabay joogaan gaday joogaan meel kastay joogaan marka lama dhihi karo waa istaraatiijiyad oo ay masar wadan leedahay in soomaaliya xoog leh oo ciidan leh oo etoobiya carqaladayn karto u malayn maayo laakiinse hubkaani sidau kusoo galay kolleyba un dowladihii waaweynaa haddii ay hadleen la xisaabtan ayaa maaragtay dul saaran dowladda muxuu ahaa soomaaliya